Madaxweynaha maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub oo uu yeelan doono jeelka weyn ee magaalada Oodweyne. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Oodweyne, odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka. Madaxweynaha maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa ka waramaya dhagaxdhiggan.
Dhammaystirka xabsiga dhexe ee gobolka Daadmareed oo inaga dambeeyo iminka dayrkiisii laakiin aanay waxba ka dhisnayn waxaan magaalada maayarka iyo badhasaqabka iyo shacbiga deegaanka waxaan ka codsanayaa in dhulka hareeraha ka xiga aad moodaa cidhiidhi inuu ku jiro iminka xabsigu isagoon la bilaabinba marka waa inuu helo dhul uu ku fidi karo oo ku kori karo ee waxbarashada ah ee dhallinyarada leh ee dumarka leh ee tababarada leh wuxuu u baahan yahay meeluu intaasoo dhanba ku qabto qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada iyo marad sharaftii kala duwanaa ee kasoo qayb galay dhagaxdhiggan ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay inay baahi badan u qabeen mudan madaxweyne noo farxad ah inaad maanta halkan gobolkii daadmareed aad nugu dhagax dhigayso jeelkii weynaa ee gobolka kaasoo baahi badan baahi weyn u qabtay gobolku bismillaahi raxmaan raxiim mudane madaxweyne waxaan aada ugu faraxsannaha inaan maanta joogno gobolkii daadmareed degmadii oodweyne oo aanu dhagax dhigayno jeelkan oo derbiga aanu sii diyaarinay intii gudahan ay harsan tahay oo dhan waxaan aada ugu mahadnaqaynaa in kasoo qaybgolaasho aad noo ogolaatay inaad noo dhagax dhigto waana noo farxad aniga farxad gaaraya tahay dugsiga ay ka soo baxay waa kan inaan jeelkeeda dhisana aad baan ugu faraxsanahay halkan noo dhagax dhigayso xabsiga weyn ee gobolka daadmareed magaalada oodweyne oo magaalo weyn oo taariikhiya xabsigan madaxweyne waxaan ugu talagalnay inuu noqdo xabsi wax lagu barto xarun casri ah oo loogu talagalay inuu ka qayb qaato hagaajinta nidaamka cadaaladda tababarada xirfadaha kala duwan ee kor loogu qaadaya aqoonta maxaabiista iyo ilaalinta xuquuqda maxaabiista